الرحمن الرحيم إن الله وإنا إليه راجعون الله naxariisto wasiir xoosh walaalkeen magaalada dubay ku geeriyooday saacado ka hor wasiirka iyo aniga magaaladaana joognay waxaan u joognay arrimo oo qoys allah naxariista wasiirka gabaruu dhalay ayaan ayaan aroosinaynay marka wasiirka xanuun weyn ma qabin wuxuu qabay hargab oo laakiin muddo uu la noolaay muxuu ahaa marka wuu xanuunsaday wuu ka daray isbitaalka markaan geynay dhibaatooyin badanaa kusoo baxay oo kiliyaha iyo muxuu ahaa deerka iyo iyo sambabada oo hargabkii oo numonia ayay ahayd waxaa geeyay meesha adigu allah naxariiste waktigiisa ayaa waktigaas ahay muxuu ahaa qaatiirku waa tacaadeen laakiin un waktigiisa saas ahaa ilaah naxariis marka xanuun kale oo horey loogu ogaa ma jirin marka laga reeba hargabkaas hayay miyaa wasiir
hargab way ka weyneed markii dambe oo namonia ahayd macnaha sambabada oo biyo galeen ay ahayd marka allah naxariisto waa un de saas ku geeriyooday waata wasiir bal ka waran hadda xaalka guddiga ra-iisul wasaaraha oo magacaabayna waad ka mid tahay magaaladii dubay ee wasiirka uu ku dhintay allah u naxariisteena waa joogtaa goorma ayaa laga yaabaa marka in lasoo qaado meydka wasiirka si loo aaso
abaabulka wuxuu ka socdaa xamar guddiga uu prime minister ku magacaabay wasiirada ee qabanqaabinaya dugtiisa ayuu abaabulka xoogeeda ka socdaa annaga halkan waxaan ka wadnaa safaaradda waxay wadaa in muxuu ahaa maydka in loo diyaariyo sidii loo qaadi lahaa hadii ay tahay maydka laftigiisa la diyaariyo iyo muxuu ahaa diyaaradda duulimaadkeeda dariiqay soo maraysay in la la la waxeeyo iyo muxuu ahaa wixii kaloo waraaqi iyo shuruuc loo baahayaa waddankaan leeyahay in la sameeyo taasna adigu anaga dhinaceenna waa ka diyaar haddii ilaa yiraahdo sidaan qiyaasta lagu wado maydka waxaa la keeni doonaa subaxa axadda haddii ilaa yiraahdo sida subaxaas axaddaana insha allah in la duugo ayaa lagu wadaa hawshaasna waxaa ka shaqaynaya guddiga brimisterka magacaada waa tahay marka wasiir waxaa inooga warantaa aqoontii aada u lahayd wasiir xoosh muddadii aada isla shaqaynayseen wasiir xoosh allah unaxariisto waxa waaye nin aan aada saaxiib nahay aadna iskugu dhowna oo ahaa muxuu ahaa dhinaca siyaasadda aadan aan muxuu ahaa khulafo ahayn aada iskugu dhaweyn isku aragtideenu aada iskugu dhaweyn wasiir xoosh waa wuxuu ahaa nin aqoon iyo karti iyo dadnimo iyo wadan jaceyl isku darsaday waxaad ku xasuusan kartaa kaalinta weyneedu ka qaatay dastuurka haddana uu gacanta ku hayo weli oo runtii gabagaba ugu taagnaa wasiir xoosh waxaa lagu xasuusan karaa sida yani ilaahay yani mataqaanaa karaamada iyo sharafta uu siiyey in uu mataqaanaa siyaasadda uu ka ahaado siyaasi nadiifa runtii aniga shaksiyan waa tegi doonaa saaxiib weyn oo garabkeyga ka baxay ayuu noqday laakiin waa wax ilaahay noogu talabalay inaan ku samirno waaye dhammaan ummadda soomaaliyeed waa uga tacsiyeynaya ilaahayna sabar ha naga siiyo maxay nooga sheegi kartaa marka heerka aqoontiisa ee wasiirkii dastuurka allah u naxariistee iyo sidoo kale shaqooyinka uu soo qabtay
wasiirka aqoontiisa wuxuu ahaa nin reer jowhara waxbarashadiisii wuxuu kusoo dhamaystay dugsiga hoose dhexe muxuu ahaa magaalada jowhar kadibna wuxuu bartay muxuu ahaa sharciga wuxuu ahaa looyer muddo looyernimo ku shaqaynayo intii dambena muxuu ahaa dastuurada ku takhasusay dhismaha dastuurada marka aqoon dheer ayuu lahaa iyo waayo aragnimo aan caadi ahayn waddankeena runtii kaalin weyn oo ka galay oo la tegi doonaa waa taa marka waxay nagu warantaa caruurta iyo qoyska uu ka tegay wasiirka wasiirka wuxuu ka tegay qoys runtii ilaahay ha labo aada u laban laba wiil iyo gabadh gabadha waa midaan u joognay inaan muxuu ahaa aan aan muxuu ahaa tusino marka intaas uka tegey ilaahay ha lado ilaahay ha barakeeyo runtii waxaa la dhashay badan caadi ahayn oo wanaagsan oo sida asigu wanaagsan oo kale u wanaagsan runtii reer xoosho waxay ahayn reer runtii lagu liibaanayo ummada soomaaliyeed ay ku liibaanay